بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبyina mحamed وعlى آlه وصaxbه وsلم أma bعd waxaan soo haynay kitaabkii cمdة الأحkاm lxaafiظ alimam cabdالغني بn cabdالwaxid almqdisiي raximah اllah taعaalى xadiidkii ugu dambeeyey ee طahaarada ku saabsanaa ee kitaabu lxayd ahaa ayaan soo haynay an mucaadaan mucaadata binti cabdiraxmaan xadiidkaas ayaan ku jirnay xadiidkii mucaada caaishay waxay weydiisay haweenta xaa-idka maxay u qaleynaysaa soonka oo aanay salaada u qaleyneynin markaasay waxay ku tiri axaruuriyatun anti adiga ma khawaarij baa tahay bay ku tiri sababta loogu bixiyeyna waxa ay tahay magaalo xaruuraa la yidhaahda ayay deganeen ayay khawaarijtu isku aruursadeen xilligii cali magacaas waa la yidhaahdaa almaariqa waa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa azaariqa waa la yidhaahdaa waxyaabahaasoo annajadaat waa la yidhaahdaa waa magac alibaadiya waa la yidhaahdaa ibaadiyada hadda iyagoo kayaan leh ayay waxay ka jiraan meesha la yidhaahdo cumaan iyo dhulkan maqrib iyo waa ka jiraan dhammaantood khawaarijta waxa kulmiyaa waxay tahay dembiga kabiirada inay muslimiinta ku gaalaysiiyaan dunuubta kabaa-irta ee aan iyada iskeed kufri u ahayn ayay dadka ku gaalaysiiyaan waxaa kaloo lagu yaqaanaa anahum yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla ashirki waalkufri dadka gaalada waa ka tagaan lama dagaalaan ma dilaan muslimiintay laayaan oy dilaan taasna waa u calaamad waxaa kaloo calaamad u ah inaynan diinta fahamsanayn oo dawaahir un intay qabsadaan markaas isla markaana aanay dawaahirtaana aysan fahamsanayn oo qur-aankii bay akrinayaan sida nebigu yihi sala allahu aleyh ali wasalam yaqra'uuna qowla khayri albariya yacni waxaan ujeedaa waxay akrinayaan marka qur-aankay akrinayaan yaqra'uuna yani alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum taasaan ujeedaa qur-aankay akrinayaan mana dhaafayo kalxamahooda oo ma fahmayaan qalbigii ay wax lagu fahmi lahaa ma gaarayo qiraa'adooda ma gaarayso taana waxaa ku tusayso istidlaalkooda iyo habkay wax u daliishanayaan markaad eegto waad la yaabaysaa qof aan wax fahmin inay yihiin waad garanaysaa waxyaabaha kaloo aada iyo aada calaamadda uga ah waxaa ka mid a sunnada ma qabsadaan oo kuma dhegaan qur-aankay qur-aankii baan qabsanaynaa bay leeyihiin sunnadiina ma qabsanayaan taasna marka qalloocooday ku tusaysaa maxaa yeelay sunnada qur-aankay bayaanisaa waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanka sunnadaa bayaaninayso aad iyo aada qur-aanku sunnada ugu baahan yahay marka waxyaabahaasoo dhan waa u calaamada bay u tahay guluwigaa calaamad u ah iyo yacnii mujaawasat lxaddi wax walba in xadkooda la dhaafiyo xag kale loo tallaabiyo halkaana nooc ka mida quluwigeeda quluwigooda ayay caaisha ishaaraysaa oo waxay leedahay ayagaa khawaarijta waxay qabeen haweenta xaa-idkaa salaadana waa soo qallaynaysaa maxaa yeele wa aqiimu salaata ayaa la yiri bay leeyihin wa aqiimu salaata wa aatu zakaa marka mar haddii salaada ooga la yiri khalaas waxaa weeyaan haweentan salaaddii ma tukanin waa laga rabaa sunno ay umaba fiirinayan mana milicsanayaanba ayb markaasay markay mucaado ay ku aragtay inay sidaan su-aalayso ayay waxay ku tiri marka axruuriyatun anti ayb faqultu waxaan idhi bay tiri lastu bixaruuriyatin xaruuriye aniga ma ahi marka khawaarijta qowlkoodu khawaarijtu qowlkoodu iyagu marka waxaa weeyaan waa kaasaa qowlulkhawaarij waa kaasaa iyo kutubtana waa lagu sheegaa de caqaa-idkooda iyo waxyaabaha ictiqaadaadkooda iyo aadka u foosha xun nacam waxaa dhici karta mararka qaar qof de aan khawaarij ahayn in khawaarij lagu tilmaamo sida ay samay jireen dawaa'iftii murji-adoo kale murji-ada hadday maqlaan qof acmaashu iimaanku ka mid yah dhahaayo khawaarij bay iyo muctasile iyay ku tilmaami jireen khawaarijtu markay maqlaan qofka murtakibulkabiiraha gaal ma aha murji-a ayay dhahayaan mar walba waxaa weeyaan marka dadka ahlu bidaca daa'ifadau ka tirsan yahay maane ta kale unbuu kugu tuurayaa haddii markaa yacni midda kale cagsiga u ah unbuu kugu tuurayaa meel dhexe iyagu wax la yaraa ma qabaanba taasna waxaa aada u tilmaamay alimaam abu cuhmaan aلsaabuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi اlxadiid ayb ayb marka faqultu waxaan iri bay tiri marka lastu bixaruuriyatin anigu xaruuriyad ma ahi oo khawaarij ma ahi baan ku iri bay tiri walaakinii ashal laakiin anigu waan su-aalayaayo su-aal mujaradoo ana aanan inkaar iyo yacni tacajub iyo aan iga ahayn un baan weydiinayaa faqaalat waxa ay tiri caa-ishana daliilkii bay marka ula timid kaana yusiibunaa waxaana asiibaayey kaana yusiibunaa wuuna asiibaayey daalika kaagaas fanu'maru biqadaa'i sawmi baana la amrayey soonka in aan markaa qadayno walaa nu'maru nalama faraynin biqadaa'i salaati salaadda inaan soo qallayno sideeda un baana lagu qaadanayaa ama macnaha hala fahmo ama yaan la fahmin waxaa xadiidka marka laga qaadanayaa kunnaa nu'maru markuu saxaabigu yidhaahdo kunnaa nu'maru marka uu saxaabigu yidhaahdo in ay markaa tahay marfuuc oo sidii nebigaa yiri oo kale ana amray oo kale inay la mid tahay taasna musalaxa ayaa aada iyo aada loogaga waramaa waxaa kaloo xadiidka loo soo daliishanayaa masalada mashhuurka ee usuulka mashhuurka ku ahoo qalluhu amar cusub miyuu u baahan yahay mase amar cusub uma baahno amarkii hore unbau ku socdaa waxaa xadiidkan ka muuqanayso qaduhu inuu amar cusub u baahan yahay haddii shay soo qallay lagu leeyahay amar cusub bay u baahan tahay hadda amarkii waa aqiimu salaata ahaa haweentan xaa-idkaa ma aanay samaynin sababtoo ah xaa-id bay ahayd ama soonkiiba kasoo qaadba laakiin inay soonka qadaysoy la timaado amar cusub waayo waxa ay ku qallaysay kii hore ma aha sidaa bay leeyihiin culimmada in badan oo ka mid ah ayb waxyaabahaas oo dhan marka xadiidku waa u daliil waxaa kaloo xadiidku marka uu ku tusayaa shaaricu amar waxa uu ku faro ama waxa uu kaa reebo sidiisoo xujo u yahay uma baahna sirta ka dambayso iyo yacni maxaasaan loo yiri iyo inaad ogaatay inaadan ogaaninba haddaad ogaato khayr haddii aadan ogaaninna waa inaad uhogaansanto oo imtitaal amarka alla subxaana wa tacaala a ula timaado xadiidku marka wuxuu tilmaamay sidoo kale xaa-idku inay soonka qallaynayso salaadana aanay qallaynaynin kitaabu salaati salaaddii ayuu kitaab yahay kitaabu salaati salaaddiibuu u kitaab yahay ay kitaabu bayaani axkaami asalaa baabu lmawaaqiiti mawaaqiidiibuu u baab yahay waqtiyadii salaadaha ay soo gelayeen buu ka bilaabay sababtoo salaadu shuruuday leedahay shuruudaha salaadana waxaa ka mid a dukhuulu lwaqti waqtiga inuu soo galo so salaad aan waqtigeeda soo gelin qofku ma tukan karo sidaa darteed marka dahaaradii iyo dukhuulu lwaqti iyo istiqbaalu lqibla iyo satrulcawra weeyaan dahaaro horew kaaga soo warramo wixii ku saabsanaa halkan marka mawaaqiiddiibuu ka galay ayb salaadana ilaahay waqtibuu u yeelo ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa awqaadaasi marka waxaa weeyaan waqti ay bilaabatay waqti ay dhammaato ayay leedahay salaada subax waxay bilaabataa marka waagu duluucu lfajri athaani fajarka labaad ee fajru saadiqa layraa marka uu soo baxo waxay sidoo kale ay yacni dhammaataa waqtigeeda uu ku egyahay duluucu shamsi qoraxda marka ay soo baxdo duluucu shamsi qoraxda marka ay soo baxdana waqtigeedu waa dhammaadaa salaada duhur waxay soo gashaa bacda zawaal qoraxdu markay yacni zawaalkay soo gashaa marka ay cirka dhankaa dhexbartankiisa markay ka bayrto dhanka galbeed ay u bayrto waxauna dhammaadaa waqtigiisa idaa saara dillu kulli shayin midlahu shay kastaa hooskiisu markuu la ekaado duhur waa tege casir waqtigaabuu soo galaa marka kadib wuxuuna ku dhammaadaa waqtigiisa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo waa socdaa maqribku markay qoraxda dhacda ayuu soo galaa wuxuuna dhammaadaa marka shafaqa u baabao guduudka cirka ku jiraa marka u baabao qowlka raajixa sida uu yahay tan saddexaad marka iyad tan salaada kale cishaha waqtigeedu wuxuu soo galaa marka shafaqa u baabao markuu shafaqa baaba-o ayay soo gashaa ayay ayay soo gashaa waxayna dhammaataa nisfu leylka habeen barkii ilaa iyo salaada subax siima socoto sida raajixa xadiidkii muslim wuxuu ahaa waqtu lcishaai ilaa nisfi lleyl waqtu lcishaai ilaa nisfi lleyl ayuu ahaa waqtu lcishaai ilaa nisfi lleyl buu ahaa xadiidkaas marka salaadaha awqaadahoodu waa taasaa culamada qaarkood shaaficiyada oo kale qowlka jadiidka waxa uu leeyahay maqribku hal waqti unbuu leeyahay qoraxda markay dhacdo bis intii laga tukado unbuu ku egyahay laakiin qowlkaas waa laga xoog badan yahay qowlka qadiimkaa ka xoog badan oo ilaa haybuubati shafaqi alaxmar ilaa uu ka baaba-o shafaqu laxmarka inuu waqtigeedu soconayo ayb marka mawaaqiidaas ayaa salaadu marka ay ku dhex jirtaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam jibriil baa u bayaaniyey maalintii hore wuxuu tukaday laba waqti buu maalintii hore waqtigii hore ayuu kaga tukaday maalinta dambena waqtigii aakhirulwaqti ayuu tukaday can abi camrin الshaybaniyi wasmuhu sacd bnu iyaasin qaal xadaanii صaaxibu hadihi اdaari waashaara biyadihi ila daari cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu qaal sأlt النabiya slى اllahu عlyh walih wslm أy اlcmli axabu ilى اllah qala الصlaaة عlى waqtiha qultu ثuma y qala bir اlwaalidayn qultu ثuma y qala aljihaadu fi sabiili الlah qala xadaanii bihina rasuulu اllahi slى اllahu عlyh walih wslm wlow istazadtuhu lazaadanii can abi camrin الshaybaaniyi waxaa laga wariyey sacd bnu iyaas ayaa la dhihi jiray taabici mukhadrama weeyaan mukhadram waqtigeeda nebiga caleyhi isalaatu wasalaam waa soo gaaray laakiin islaamnimo kuma aanu soo gaarin ilaa boqol iyo labaatan sano ayuu noolaa wuxuu ahaa wakaana yuqri'u lqur'aana fi lmasjid alacdam masaajidka weyn ayuu marka qur-aanka dadka ugu aqrin jiray kuufo ku yaalay caasim ibnu bahdala ayaa ka mid ahaa dadka ku akhriyey qiraa'ada nacam caasimkan hadda xafse iyo shucdo ay ka wariyaan yaa isaga isaga ayuu ku dul akriyey abu camrin shaybaani waa iq waa nin hiqa weeyaan qaala waxa uu yidhi xadaanii saaxibu hadihi daar daartan saaxibkeeda ninka iska lahaa waxa uu ii sheegay wa ashaara biyadihi gacantiisana wuxuu ku tilmaamay ilaa daari cabdillaahi bni mascuud cabdillaahi bni mascuud daartiisii ayuuna ishaaray oo uu tilmaamaye waxa uu yidhi marka waxa uu ii sheegay buu yidhi qaala sa'altu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigan su-aalay ayulcamali camalkee ahaa o axabu ila allahi alla xaggii agtiisa loo jacayl badan yahay qaala waxa uu yidhi asalaatu calaa waqtiha asalaatu salaad calaa waqtihaa waqtigeeda lagu tukado qultu uma ay maxaa kale oo ku xigo qaala oo camalkee ugu fadli badan intaa kadib qaala birulwaalideyni labada waalid oo loo baarinimo falaa qultu uma ay maxaa ku xigo intaa kadib oo camal ugu kheyr badan qaala aljihaadu fii sabiili illah ilaahay jidkiisaoo lagu halgamo oo lagu jihaado qaala xadaanii bihina rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ibnu mascuud waxa uu yidhi nebiga ayaa ii sheegay oo ii waramay walow istazadtuhu haddii aan ka ziyaado dalbi lahaana lazaadanii waa ii kordhin lahaa haddaan intaa ka badan weydiin lahaa waa ii kordhin lahaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu isaga waxaa la yidhaha cabdullahi bni mascuud alhudaliyu abu cabdiraxmaan shahida badran walmashaahid bader iyo mashaahiddii ka dambeysaba waa xaadiray labadii hijraba waa hijrooday labadii qiblana waa u tukaday taa waxay ku tusay islaamkiisu inuu aada iyo aada u horreeyey waa ni waa waa raggii ururiyey qur-aanka xifdiyey nabiga caleyhi isalaatu wasalaam oo nool afartan nin ee nebiga qur-aanka ha laga barta uu yidhi mid ka mida buun ahaa cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu fiqigiisuna aada iyo aad ba u xooganaa oo faqiih buu ahaa sanadku markuu soddon iyo saddexdii ahaa buu dhintay ayb abu camrin shaybaani marka wuxuu leeyahay wuxuu ii sheegay daartaa ninkeeda ninkii iska lahaa markaasuu marka wuxuuna ku ishaaray daarta cabdullahi bni mascuud buu gacantiisa ku ishaaray halkaa marka waxaa laga qaadanayaa ishaaradu in wax lagu dhisi karo waxna laga qaadan karo qaala waxa uu yidhi sa'altu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigan su-aalay ayu lcamali axabu ila allah camalkeebaa alla loogu jacayl badan yahay agtiisa taa waxay kutusaya saxaabada say ugu dadaali jireen inay ogaadaan acmaasha midda ugu kheyrka badan ugu wanaagsan ta kalena waxaa laga garanayaa xadiidka acmaashu inay kala fadli badan tahay sababta ay u weydiinayaanna waxa ay tahay si ay u qaataan midka ugu fadliga badan iyadoo haddana hal qaacida qabso acmaasha iyadoo haddana kala fadli badan yaa waxaa dhici karta camal laga fadli badan yahay fii bacdi al awqaat inuu isaga fadli bato oo kii kale uu ka fadli bato yaa dhici karto hadba markaas baahida jirtay ku xihan tahay halkan marka iimaankii lama sheegin salaadii unbaa lagu bilaabay waa in marka lagu xambaaro in la yidhaahdo acmaasha badanka iyo jirka laga qabtaa tee ugu fadli badan waxa uu su-aalaya waa acmaasha jirka laga qabto taa marka acmaasha intaa lagu qeydo waayo sababtoo ah haddii la yidhaha camalka la idlaaqo acmaalu lquluub iyo acmaalu lbadanba waa soo gelayaan hadde acmaalu lquluubna iimaankiibaaba ka mida nacam see marka iimaankii aslu liimaan waa tasdiiqi iyo acmaashii quluubta waay marka axaadiis badanna waxaad ku arkaysaa ayu lcamali afdal qaala aliimaanu billah buu leeyahay alla oo la rumeeyo markaas acmaasha oo dhan baa loo jeedaa markanna waxaa loo jeedaa acmaasha kuwa badanka laga qabto inkastoo iyada laftirkeeda iimaan lagu idlaaqi kara haddana waxaa kaloo iyadana jirta nabiga caleyhi salaatu wasalaam marar fara badan dad inay intay u yimaadaan ay weydiin jireen oo ay dhihi jireen yaa rasuul allah camalkee ugu fadli badan mar hadda sidaa salaadoo kale inuu u sheego mar inuu u sheego birulwaalideynka horumari mar inuu xajka sheego mar inuu jihaadkii sheego mar inuu sadaqadii sheego taa marka iyada waxaa lagu xambaaraya iska hor imaan maayaane shaksiga nebiga su-aalayo iyo su-aashiisau mar walba qiimeeyaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ninku haddii uu yahay nin jihaadka ku fiican oo karti badan oo dadaal badan oo shiishka aada u yaqaano oo muslimiinta wax u tari kara jihaadka aada buu ayuu dhahayay nacam jihaadkii baa ugu fadli badan ayuu ugu tilmaamayay acmaashii markaa yacni kaad adiga qaban kartoo ku wanaagsan kaas waaye weeyaan macnuhu haddii da ixtiyaaj iyo baahi ay jirto ninkanna nin xoolo badan uu yahay sadaqadii buu ku dhiirigelinaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam saasay marka culammadu ku tawjiihiyaan axaadiista noocaas oo kale ah qaala waxa uu yidhi marka camal waxaa alla loogu jacayl badan yahay asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda korkiisa lagu tukaday oo dhacday asalaatu salaad calaa waqtihaa waqtigeeda dusheeda lagu tukaday ayb halkan marka de salaad waqtigeeda lagu tukaday marka la yidhaha waxaa weeyaan waqtiga salaada ay jirto waana waqtiga u dhexeeya waqtiga awalkiisa ilaa aakhirkiisa oo dhan bay ku dhici kartaa laakiin riwaayada ibnu khuseyme iyo xaakim iyo ibnu xibbaan baa waxay tilmaantay alsalaatu liwali waqtihaa salaad waqtigeeda hore lagu tukado oo salaadda marka waqtigeeda soo galaba hataad iyada ku mashquulsho hadda weysadeedii iyo sunnada ka horeysa iyo intaa dhib ma laha laakiin inaad iska hadal iyo sheeko iyo meel fadhi iyo iska sii gasho ma aha taasi marka iyada waa taasa nacam alsalaatu calaa waqtihaa qultu waxaan idhi uma ay salaaduhuna awalu waqtigaas itlaaqa xadiidkan uu tilmaamayo ibnu khuseymaha fadli badan salaad walba waqtiga ugu horeeya lagu tukado ilaa xaalaad dhifa mooyaane marka ay xilliga kulaylku uu jiro oo kale salaada duhur dib in loo dhigaa la sunneeyaa al-ibraad ayaa la yidhaha qaboojin markaas oo kale salaada cishaha waxay ku fadli badan tahay haddaan dhib kale jirin in waxyar dib loo yar dhigo ee salaadaha kale laakiin waa in waqtigooda awalka markuu soo galaba la tukado weeyaan asalku saas waay qultu uma ay qaala biru lwaalideyni waalideynkaoo loo ixsaan falo de salaaddii waxaa weyaan xaqullaahi waalideynkii oo loo ixsaan falana waa xaqii bani aadamka kugu lahaa kii ugu weynaa nacam waalidka id adiga ku dhalay ayb in loo baarinimo falo qultu waxaan idhi marka wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalideyni ixsaanan oo kale qultu uma ay qaala waxau yidhi aljihaadu fii sabiili illah ilahay jidkiisaoo lagu jihaado jihaadka wadada alle subxaana wa tacala lagu jihaado ayb ibnu daqiiq ilciidi waxa uu yidhi jihaadku wuxuu u sheegay martabadiisu waa weyn tahay oo waxa uu yidhi yani waxa uu ibnu daqiilciid uu yidhi famartabatuhu fi ddiini cadiimatun martabadiisa jihaadku waa weyn tahay martabada diinta uu ku leeyahay qiyaaskuna waxa uu keenayaa annahu afdalu min saa'iri alacmaali alatii hiya wasaa'il ufiirso acmaashu waa labo acmaasha khayrka waa labo waxna waa wasaa'il waxbaa lagu gaaraa waa wasiilo wa waxna waxaa weeyaan iyagaaba loo qasdaayo waa maqsuud acmaasha marka wasaa-isha ah jihaadka ugu fadli badan maxaa yeelay wasiilada jihaadka maxaa lagu gaaraa jihaadkana cizu diin baa lagu gaaraa diinkoo sharaf yeesho yacni diinku mar walba sharaf waa leeyahay dadkiisu inay sharaf yeeshaan oo ay markaa diintooda say doonaan marka ugu dhaqmaan oo yacni sidii alle subxaana wa tacala iyo rasuulkiisa ay fareen ay ugu dhaqmaan oo taa marka ay u helaan kufrigiina la qahro iimaankiina kor lasoo iimaankiina marka bannaanka la keeno taasoo dhan marka waxay kutusaysaa waxaa weeyaan jihaadka fadliga uu leeyahay yaa ayay ku tusaysaa nacam marka acmaasha wasaa-isha cibaadaadka yani wasaa-isha cibaadaadka ah waxaa ugu qiimo badan markaa jihaadka ugu qiimo badan maxaa yeelay jihaadku waxa uu tilmaamay in uu yahay mid islaamkiina lagu muujinayo kufrigii iyo yacni waxaana hoos loogu dhigayo nacam ayb fadiilada marka shaygu wasiilada wasiilada ahna fadiila shayga wasiilada ahna meesha uu ku gaarsiinayo qiimaha ay leedahay iyaduna qiimaheeda uu la ekaanayo ku xirnaanaya aljihaadu fii sabiili illahi buu yihi qaala xadaanii bihina rasuulu llahi nabiga rasuulka allah ii sheegay sala allahu alayh wali wasalam walow istazadtuhu haddaan kordhin ka dalbi lahaana lazaadanii waa ii kordhin lahaa wacan caaishata radia allahu canha qaalat laqad kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yusalli lfajr fayashhadu macahu nisaa'u min almu'minaati mutalaficaatin bimuruutihin huma yarjicna ilaa buyuutihina maa yacrifuhuna axadu min algalas wa can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi laqad kaana rasuulullahi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalama yusalli lfajra fajarku inuu tukanaayo fayashhadu macahu nabiga waxaa la xaadirayey salaada nisaa-un haween oo min almu'minaati ka mid a haweenka mu'minaadka mutalaficaatun mutalaficaatin xaal ay yihiin kuwii ku duuduuban bimuruudihina go-yaalkooda iyagoo ku duuduuban uma markaa dabadeed yarjicna waa laabanayeen ilaa buyuutihinna guryahooday u laabanayeen maa yacrifuhunna ma garanaynin axadun axad min alghalasi min ajli alghalasi mugdiga dartiis mugdiga dartii cidna ma aanay garanaynin caaisha waa soo sheegnay yacni tarjamadeeda hariibka xadiidka ku jira waxaa weeyaan mutalaficaatin bimuruutihinna mutalaficaatin waxaa weeyaan waa ku duuduubayn ay multaxifaatin alghalasna waxaa la yidhaahdaa mugdiga marka iftiinku iyo ay isku darmaan mugdiga iftiinku ay isku darmaan oo marka yacnii waagu marku dilaaco iftiin yar iyo mugdiga habeenkii baa isku daran halaska kaasaa la yidhaha marka bimuruutihinna mir waxaa weeyaan iyadana waa waa waa maro calaamada leh ee markaa suuf iyo waxa lamidkaa ka samaysan waa go-yaal waaweyn iyagoo ku duuduuban marka wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi laqad kaana rasuulu llahi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayh wali wasalam yusallii lfajra fajarka inuu tukanayo fayashhadu macahu nisaa-un baa nabiga la xaadiraya jamaacada oo min almu'minaati ka mid ah mutalaficaatin xaal ay yihiin kuwii ku duuduuban iyagoo yacni ku duuduuban waxaa laga qaadanaya haweentu inay jamaacada xaadiri karto waxaa kaloo laga qaadanaya weliba salaadaha subax iyo cishaha xataa inay tegi karto haddaan iyadu dariiqa haddii dariiqa uu aamin uu yahay dariiqa haddii fidna iyo wax lamida lagaga aamin yahay haweenkaasna nebiga ma kala qaadinoo ma dhihin gabadha ma bixi karto islaanta waa yeelka oo juusada unbaa jamaacada xaadiraysa ma dhihin sida bacdilmadaahib ay qabaan ma aha marka haweenkanuna haween sidoodaa loo idlaaqay haween unbaa la yiri mid yar iyo mid weynba way soo gelaysaa marka xadiidkii kalena waa tu ah laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoomaha alle masaajidda allah u diidinina cabdullahi bin cumar baa wariyey markaasa wiil ou dhalay isaga oo bilaal la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi wallaahi lanamnacuhunna wallaahi baan ku dhaaranay wuxuu yidhi u diideynaa lanamnacahunna lanamnacuhunna waa ka mancinaynaa waa ka mancinaynaa naam markaasuu ku yidhi markaasaa cabdullahi bn cabdullahi bn cumar marka aad iyo aad ba u canaantay oo u caayay weliba yacni markaasuu yidhi rasuulkaa yiri baan kuleeyahay adigana waxaad leedahay waa diideynaa aad iyo aad u marka wiilkaa u canaantay canaan ah oo weligii aanu dad canaananin caaishana waa dhacday inay tiri haddii nebigu uu ogaan lahaa waxa ay haweenku soo darisiiyeen masaajidka waa ka mancin lahaa nacam de waxaa weeyaan haweentu iyadana maaha inay soo darisiiso waxyaaba aan wanaagsanayn oo inay marka maalan cadar iyo barafuun intay isku bara isbarafuumiso oy markaa ku socoto masaajidkii ay sidaa ku aado ayb bal nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam walyakhrujna tafilaat iyagoo yacni marka aan ziine aanay ka muuqanin ha soo baxaan buu yihi waa inay marka sidaa kusoo baxda haweentee mutalaficaatin xaal ay yihiin kuwii ku duuduuban bimuruudihina go-yaalkooda uma markaa dabadeed yarjicna waa laabanayeen ilaa buyuutihinna guryahooday u laabanayeen marka salaada la tukado maa yacrifuhunna axadun xaal oo cidna aanu iyadoo aanay cidna garanaynin ayay laabanayeen marka maa yacrifuhunna axadun min alhalas sababtu maxay tahay min alghalasi min ajli alghalas mugdiga jiro darteed marka meesha maa yacrifuhunna daawuudi oo shuraaxda bukhaari ka mida waxa uu leeyahay yacni lama kala garanaynin inay haween tahay inay rag tahay waxa un muuqday keliya qof socdo unbaa mumukul ama muuqaal unbaa muuqday laakiin cid ay tahay lama garanaynin waxaa kaloo lagu macneeyaa mmaa yucrafu acyaanuhunna cidda ay tahay iyada lama aqoonin yacni heblaaye lama dhihi karin wayaan maogtahay laakiin imaamu nawowi waa daciifiya midda iyadaa nacam ayb maxaa yeeley haweentu hadday go' isku duubduubto oo ay wejiga xirato talafuca ila wuxuu ku dhacaa afkii iyo sankii iyo u daboolan maalin xataa hadday socoto qofka ay tahay lama garan karo nacam iska dhaaf habeeni nacam oo mugdi jiro marka maa waa macnaha horaa saxiixa marka maa yucrafna lamamaa yacrifuhuna axadun min alkhalas yacni wax ay tahay rag iyo dumar waxay tahay qofka meesha iska socda lama garanaynin bimacnaha halkaa marka waxaa laga qaadanaya nebiga salaada subax inuu dadejin jiray ee uu mugdi ku tukan jiray inuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam mugdi uu ku tukan jiray ayaa laga qaadanayaa ayb mugdi inuu ku tukan jiray baa xadiidka laga qaadanayaa axnaaftaa marka sidaa khilaafsan oo xadiid baxaa jira raafic ibnu khadiij uu wariyey oo sunanka ku sugan nebigu uu yihi sal ll ly slam asfiru subxa fa inahu acdamu liujuurikum salaada subx caddeeya iyada ayaa ajrigiina u weynin badane halkaa marka xadiidkaa marka iyo kan see loo tawjiihina bacdilculamaa daciifa idhan xadiidka laakiin xadiidku daciif ma aha see marka loo xadiidka labada xadiid loo jamciyaa daxaawi mar isagu wuxuu yidhi waa kan yacni khalaska waa mansuukh waa la nasakhay oo kaasaa nasakhay taa iyaduna naskhigu ixtimaal iyo hadal kuma sugnaadee taarikh in la ogyaha buu ku sugnaadaa mana cadda taarikhna ma keenin laakiin fii bacdi kutubihi mushkilul aathaarka kitaabkiisa la yidhaha waa jamciyey wuxuuna ku jamciyey nebigu mugdi buu ku geli jiray salaada xadiidkan sida uu tilmaamayo laakiin marka uu ka baxaayo haaliban lixdan aayadood buu akhrinayaa oo weliba muratal ah wuxuu ka bixi jiray iyadoo waagu uu caddaaday marka gelistu marka waxaa weeyaan waa waa mugdigu ku galaa ka bixistana wuxuu uga bixi jiray iyadoo iftiinku xoogaa yar sidii hore uu aada uga fiican yahay saasaa marka lagu jamciyey ibnulqayimna macno noocaas oo kale ayuu ishaaray imaamu shaafici isaga risaalada waaba ku jamciyey oo waxa uu yidhi waa la jamcinayaa labadan xadiido xadiidka raafic ibnu khadiij waxaa lagu xambaarayaa marka habeenada yacni iftiinku uu jiro oo dayaxu ou daaho habeenadaasoo kale war xoogaa yar dib isaga dhiga salaada subax sababtoo ah iftiinkii dayaxa iyo kii waaga ayaa qofka isaga dhex darsami karo si marka aada salaadii u yaqiinisaan habeenadaas xoogaa hubsada waay macnaheeda asfiru subxa bimacnaa waxaa wey war subaxa hubsada waay macnuhu yaqiin unbay u dhacaysaa saasuu ku jamciyey laakiin asalka salaada in mugdi lagu galo labadaa xadiidna halkaa marka sidaa dheh wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yusali duhra bilhaajira wاlcصr والshمس نaqyة والmغرب إda waجبت والcشhاء أحyاnا وأحyاnا إda ra'اahm اجتmcوu cajla وإda ra'aahm أbطأوu أhra والصبح kana النبyu slى الlه عليه وaلي وsلم يصليha bغls alhاaجiraة شhidة الxr bعda الزwال وعan jaaبir بn cabdاللaahi radي الlه canهuma waxaa laga wariyey qaala waxau yihi kana rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم rasuulku waxa uu ahaa yusali duhra duhurka inuu tukanayo bilhaajirati maalin weynta ayuu tukanaye haajiradu waa markay qoraxda kulushahay oo ay markaa werwerka tahay oo qoraxduna ay zuushay markaa cirka beerkiisa ay ka zuushay oo dhanka galbeed ay waxyar u baxday waalcasra casarka ayuu tukanayey waalxaal ashamsu qoraxdiina naqiyatun ay tahay midii saafi ah saafi waxaa loo jeeda ay kulushahay xaraare ay leedahay wlmaqriba maqribka ayuu tukanayey idaa wajabat qoraxda hadday dhacdo idaa wajabat bimacnaa idaa saqatat weeyaan qoraxda hadday dhacdo idaa qarabat waalcishaaa cishihii buu tukanayay cishahana waa tukanayay nabiga axyaanan kol wa axyaanan kol axyaanan kolna yacni waa soo hormarinayo kolna waxaa weeyaan dib buu u dhigayo idaa ra'aahum haddii uu arko ijtamacuu inay kulmeen cajala waa dedejinayay waidaa ra'aahum haddii uu arko abda-u inay daaheenna ahara waa dib dhigayay wsubxu wاsubxa kana الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam yusaliiha bikalasin amase wsubxu subaxa salaada subax kaana nabiyu nabigu wuxuu aha salى اllahu alayh wali wasalam yusaliiha inuu tukanayo iyada bikalasin inuu ku tukanayo mugdi alhaajiratu shidaة اlxari weeyaan kulaylka darnaantiisa bacda الzawaali qoraxda markay zuusho ka gadaale ayb nacam ayb marka salaaduu nebigu sidaa buu kala yeeli jiray salaaduu nebiga caleyhi isalaatu wasalaam sidaa buu yeeli jiray xadiidka jaabir tarjamadiisa waa soo aragnay xadiidkan kalimaadka nagu cusub alhaajira ayaa ka mid ah haajiraduna macnaheeda waxaa weeyaan qofku marka uu qoraxdu marka ay kulushahay oo werwarka ay tahay bacda zawaalna ay tahay washamsu naqiyatun jumladana waxau ujeedaa qoraxda oo saafi a bimacnaa qoraxdii oo weli kulul weeyaan salaada duhur marka haajirada ayuu tukan jiray kaana nabiyu kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yusallii duhra duhurkuu tukan jiray bilhaajirati waalcasra casarka ayuu tukan jiray washamsu walxaal ashamsu qoraxdiina naqiyatun ay saafi tahay oo weli ay kulushahay bimacnaa casarka waa hormarin jiray yani waxaa weya waqtiga awalkuu casarka ka tukan jiray sababta qoraxda kulaylkeeda weli waa jiraa marka haddii la tukado casirka marku soo galaba haddii la tukado qoraxda kulaylkeeda weli waa jiraa caaishana radi allahu canha waxay leedahay nebigu casarka wuxuu ayuu tukan jiray iyadoo aan qoraxda weli qolkayga ka bixin marka dee qoraxda qolkayga weli kama bixin macnaheeda cirka meel saray ka joogtaa waay qoraxda maxaa yeelay haddii ay qoraxda dhici lahayd ama dhicitaanka ay ku dhowaan lahayd dee qolka caaisho waa ka bixi lahayd derbigiisay qaban lahayd marka ee guriga kuma dhex jirteen marka ay guriga ku dhex jirto waa maray weli yacni ay joogto oo cirka meel kore ay ka joogto nacam oo qofka taqriiban marka dhafoorkiisu qoraxda ay ku aadan tahay nacam ay qabanaysa marka ayb marka xanafiyada ayagu meeshaa khilaafay oo casarku ayagu waxay yidhaahdaan wuxuuba soo galaa marka idaa saara dillu kulli shayin milayhi shay kastaa labalaab hooskiisa markau noqdo de goorma hoosku labalaabkaaga noqonayaa waa koo iyo toban saac meelaas ama shanta galabnimo kale yaa casirku la bilaabayaaba tukashadiisu soo galaabay ku leeyihiin naam kan baa marka diidaya taawiilaan marka waxay ku macna ayay ku sheegaanna aada baciid u abay sheegaan walmaqriba maqribkuu tukanaya idaa wajabat hadday qoraxda dhacdo ay idaa saqadat weeyaan fa idaa wajabat junuubuhaa ay fa idaa saqadat weyaan hadday dhinaca ay u dhacdo walcishaa cishaa ayuu tukanaya axyaanan waxyaanan kolal kol iyo kol marar iyo marar yacnii marna waa dadejinaya marna dib u dhigaya idaa ra'aahum haddii uu arka ijtamacuu inay soo kulmeen cajala waa dadejinayay wa idaa ra'aahum haddii uu arka abda-uu inay dib dhaceenna akhara waa dib dhigayay cishaha marka wuxuu sameynaya markay jamaacadu soo badato salaada gelaya nacam halkaa marka jamaacada ahmiyadda ay leedahay laga qaadanaya halkaas marka waxaa isu imaanaya marka haddii mar dadkii jamacii la sugayaba salaadii loo sugaya marka yaa fadli badan marka qofku inuu jamaacadii ku tukado iyo inuu awal waqti tukado keligiis uu tukado waxaa fadli badan inuu jamaacada ku tukadaa fiican haddaan aada loo daahinaynin dabcan salaada nacam oo inaad adiga mar allaala marka waqtiga soo galaba salaada aada tukato kaligaa iyo inaad jamaacadii sugatood jamaacadii ku tukato wain kaana yacni waqti labaatan daqiiqa iyo wax lamidaba kadib waqtiga aad tukatide awalul waqtiga kadibe waxaa fiican jamaacada xadiidkan baana cadaynayo maxaa yeele nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaadii cishaha oo soo gashay ayuu dib iskaga dhigay ayaa xoogaa uu yar awalul waqtiga dib ugaga dhigaayey si jamaacadii markaa loo haleelo oo dadku ay usoo haleelaan jamaacadii wasubxu subxana kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam yusaliiha nabiga waa tukanayay bikhalasin mugdi buu ku tukanayay alhaajiratu haajiradana shidat lxari weeyaan kulaylka darnaantiisa bacda zawaali zawaalka kadib wa can abilminhaal sayaar bni salaama qaala dakaltu ana wa abi cala abi barzata alaslamiy faqaala lahu abi kayfa kana nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama yusali lmaktuuba faqaala kana yusali alhajiira alatii tadcuunaha aluulaa xiina tadxadu shams wayusali alcasra huma yarjicu axaduna ilaa raxlihi fii aqsa almadiinati washamsu xayah wanasiitu maa qaala fi lmaqrib wakana yastaxibu an yu'ahira min alcishaai alatii tadcuunaha alcatama wakana yakrahu alnawma qablaha walxadiida bacdaha wakana yanfatilu min salaati alghadaati xiina yacrifu arajulu jaliisahu wa kaana yaqra'u biasitiina ila almia ayb wa can abilminhaal sayaar bni salaama abulminhaal sayaaru bnu salaama taabiciyun hiqatun wuxuu dhintay boqol iyo labaatan iyo sagaalkii qaala waxa uu yihi dakhaltu ana iyo wa abi ani aabahay baa galnay calaa abi barzataanu u galnay abi barzata alaslamiy abu barzat alaslamiy magaciisa waxaa la yidhaha nadlat bnu cubayd ayaa la yidhaha nadlat bnu cubayd alaslami shahida alfatxa fatxu maka ayuu xaadiray nebiga ayuuna la duulay ghazawaad fara badan madiine ayuu degay markii dambe basre ayuu u wareegay dhankaa iyo khuraasaan buu u duulay dagaal u tegey meeshaabuu ku dhintay marka ama basre ayuu ku dhintay nacam ama naysaabuur buu ku dhintay sanadku markuu ahaa lixdan iyo afartii markuu ahaa ninkan ayaa marka bukhaari kitaabu alcamali fi salaah saxiixiisa waa ninka yacni isagoo marka salaad tukanayo ayaa faras iyo mara wax uu gaadiid daabad markaa isaga u watay ayaa ka diday oo ka carartay markaasu intuu saa u laacay uu soo qabsaday marka wuxuu ku dhegay xarigeedii buu soo qabsaday niman marka khawaarij ahoo meelaha ka agdhawaabaa ku qosqoslo waxay yidhaahdeen fiiriya odaygan wuxuu sameynaya fiiriya markaasu wuxuu ku yidhi yacnii nebigan hadal macnihiisu uu ahaa rasuulkan annaga la tukan jirnay idinka idinka takfiif badan nacam oo dadka yacni takfiif iyo diinkiisa uu ku dhisan yahay nacam oon quluwi ku dhisnayn marka nacam marka iyaga wax kale ma hayaan quluwi unbay hayaan quluwigu marka aad in laysaga jira waa inuu dadka mabda u noqdo quluwigu maaha dhinac allaala dhinacuu noqdo nacam hadday noqon lahay dadka yacnii oo naxariista alla laga fogeynayo in quluwi lagu sameeyo iyo hadday noqon lahaydba waxyaabo kale in quluwi lagu sameeyo nacam iyo hadday noqon lahayd yacni dadkii oo iyaguna markaa yacni laquu yani khawaarijtu khawaarijtu quluwigoodu wuxuu u badnaa dhanka quusinta naxariista ummadda laga quusiyo qofkii dembi gala waa gaal la yidhaahdo murji-adana quluwigooda iyaguna wuxuu ahaa meeshaa rabta iska gal waxaad doontana samey maba kufrinaysidba adiga sidaadaba nacam mar haddaad laa ilaha illahu leedahay iimaankaa waa kaamil dembi allaale dembigaa doonta gal nacam taa iyaduna ma fiicna ayb waa dhankaa in quluwi loogu kacaa iyaduna ma wanaagsana abi barza marka wuxuu yidhi dakhaltu ana wa abii calaa abi barzata alaslamiyi baanu u galnay faqaala lahu abii aabahay baa wuxuu ku yidhi kayfa kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu sideebau ahaa yusalli lmaktuuba salaada waajibka inuu u tukanayo salaada maktuubadae waajibkaa nebiga sideeba u tukan jiro waqtigeeda yani waxay ku saabsan almaktuuba salaada waajibkana waa layidhaha fardna waa layidhaha waajibna waa layidhaha maktuubatun fardun iyo waajibun intaba waa layidhaha xanafiyada ayaa waajib iyo fard kala qaado oo xanafiyadu fard waxay u taqaanaa wixii ku sugnaaday yani wixii qadci ku sugnaaday ama mutawaatir ama aayad waajibkii ku sugnaaday waajibka xadiid aaxaad ku sugnaadana waxay leeyihiin waajib unbuu joogaa tafriqadaasna jumhuuru ahlilcilmi ma qabaan oo lama qabaan sidaa marka u garo salaada maktuubada nabiga sidee u tukan jiray faqaala waxa uu yidhi kaana yusallii nabigu wuxuu ahaa inuu tukanayo alhajiira allatii midda tadcuunahaa idinka aada ugu yeeraysaan aluulaa midda aada ugu yeeraysaan duhurkaa marka dhowr magac leh alhajiir alhaajira alula asalaatu alula salaat duhri intaba waa la yidhaahdaa allatii midda tadcuunaha aada ugu yeeraysaan aluulaa salaada koowaad salaada koowaadna waxaa loogu yeeray waxa ay tahay salaadii ugu horreysay ee jibriil nebiga uu tujiye bay ahaydoo baro ayb xiina markii ayuu tukan jiray tadxadu shamsu qoraxda ay iilato oo cirka ka iilato bartankiisa wa yusalli lcasra casarka ayuu tukanayay uma markaa dabadeed yarjicu axadunaa midkeen waa laabanayay ilaa raxlihi gurigiisa ayuu u laabanayay fii aqsa almadiinati madiina shishada ugu shishaysa dhexdeeda ah waashamsu walxaala shamsu qoraxduna xayatun ay nooshahay yani weli ay kulushahay nacam ayb wanasiitu waan iloobay buu yidhi maa qaala waxa uu yidhi fi lmaqribi maqribka uu ka yidhi wa kaana nebigu wuxuu ahaa yastaxibu inuu jeclaysanayo oo uu sunnaynayo an yu-ahira inuu dibdhiga min alcishaai cishaha allatii midda tadcuunaha aada ugu yeeraysaan alcatama caweysinta midda aada ugu yeeraysaan alcatama waa caweysinka marka geela lasoo caweysimiyo tan idinku aada ugu yeeraysaan marka alcatama in lagu magacaabo nahyi baa kusoo arooray oo reer baadiyuhu salaadiinu yaana idinkaga adkaanin inahaa fii kitaab illahi alcishaa kitaabka ilaahay waxay ku tahay alcishaa sidaa marka dhaha nebigu laak waa isticmaalay oo waxau yidhi waladii nafsii biyadihi yani waa xadiidkii marka ahaa hadday ogaan lahaayeen low yaclamuuna maa fi lcatamati waxaa ku sugan yacni salaada caweysin la tukado shehe waataa nebigu saa uu ku qowlay marka nebiga qowlkiisa waxaa la dhahayaa waa libayaani iljawaas waxuu caddaynayaa inay bannaan tahay laakiin marka ay noqoto xagga afdaliyada waxaa fadli badan in cishaa la isticmaalo oon catama la isticmaalin haddee nebigu marka waxaa laleeyahy wuxuu isticmaalay wax laga fadli badan yaho karaaha ay ku jirta maya asaga waajibay ku ahayd inuu dadka sidaa yidhaahdo sababtoo ah xukunka karaahada ah ama xukunka khilaaful owlaha ah ee laga fiican yahay haddaan nebigu aanu cadaynin dadku xaaraanay u qaadanayaan marka si aanay xaaraan ugu qaadanin ay u ogaadaan waxaan in haddii la sameyna dembi aan qofka ka raacaynin laakiin laga fiican yahay in la sameeyo nebigu marka waa inuu sameeyo si uu u tuso dadku waxaan horta inay bannaan yihiin hal mar marka inuu ugu yaraan sameeyo waajibay isaga ku tahay marka nebigu maahan inuu karaaha ku dhacay marka sidaa baa la dhahaya ayib marka wuxuu yidhi midda aada catamada tirahdeen caweysinta nebigu dib buu u dhigi jiray saasuu jeclaa wa kaana yakrahu wuxuu nici jiray annawma hurdo qablahaa cishaha horteed la hurdo walxadiida sheeko ayuu nici jiray walxadiidu buu qoree walxadiida weeyaan walxadiida sheeko bacdahaa iyada gadaasheed la sheekaysta cishaha kadib wa kaana nebigu wuxuu aha yanfatilu inuu ka baxayo min salaati alghadaati salaada subax xiina markii yacrifu rajulu qofka uu garanayo yacrifu rajulu waay ninku marka uu garanayo jaliisahu midka agta ka fadhiyo oo dhinaciisa fadhiyo wa kaana yaqra-u nebigu wuxuu ahaa mid inuu akrinayo bisitiina lixdan ilaa ila lmiati ilaa boqol lixdan ilaa boqol aayadood buu akrinayay xadiidkan dhowr salaadood buu sheegay salaada duhur buu sheegay nebigu wuxuu tukan jiray xiina tadxadu shamsu qoraxda marka ay iilato inta xadiidu hadda aan soo maraynana saasay u wada badnaayeen laakiinse waxaa weeyaan duhurku asal ahaan waqtigiisa saas waaye laakiin marka uu kulaylku jiro dib in loo dhigaa sunno ah oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida ishtadda alxaru faabriduu bisalaa haddii yacni kulaylku uu darnaado salaad ku qaboojiya salaaddii marka waa la qaboojinaya fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam yacni kulaylka darnaantiisu wuxuu ka ahaaday jahannamo faafitaankeeda jahannamo neefsashadeeda meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa ibraadku inuu sunno yahay xilliga kulaylka marka imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay de waxaa laakiin loo sunneeyaa masjid dadkiisa iyo jamaacadiisu ay meel dheer uga imaanayaan yaa loo sunneeyaa cillada ayuu fiiriyey laakiin waxaa lagu radiyey waxaa dhacday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo safar ku jiro oo inay goob degeen asxaabta ee bilaal ou doonay inuu addimo ee nebigu uu yidhi abrid abrid war qabooji qabooji sug buu yidhi hadda marka safar lagu jira meel baa lagu wada kulansan yahay qof meel dheer ka imaanaya ma jiro salaaddii kasoo aadayo ibraadku marka waa sunno xilliga kulayb walidaalika marka bukhaari baa u baabaysanaya noocaasoo kale qaababkaasoo kale iyo iyo tirmidi iyo kulligood marka aimat lxadiid way sheegayaan saas oo kale wayahay ayb wayusali lcasra casarka uu tukanayay uma yarjicu waa laabanayay axadunaa midkeen intuu casrkii tukada ayaa midkeen uu noqonayay ilaa raxlihiibuu u noqonayay meesha uu degan yahay gurigiisa fii aqsa almadiinati madiina meesha ugu shishaysa ahaaday dhexdeeda walxaal ashamsu qoraxdii buu noqonayay iyadoo qoraxdu xayatun ay kulushahay ay nooshahay qoraxdii weli nool nebigu intuu la tukaday baxay gurigiisii tegey weli qoraxdii waa kulushahay qoraxdii weli kulayl wey waa aad way kulushahay taa marka maxay kutusaysaa salaada casr inuu nabiga hormariy waqtigeeda awalka inuu ka tukan jiray salaada casar inuu ka tukan jiray awalulwaqti ayay kutusaysaa wanasiitu waan iloobay buu yidhi maa qaala fi lmaqribi maqribka waxuu ka yidhi taa marka waxaa laga qaadanaya saxaabada waxa ay iloobaan axaadiis inaanay ku degdegi jirin iska dayi jireen ama taabiciinta yani qofka iloobay waa ninka hadda dadka abulminhaal abulminhaalka wey nacam marka waan iloobay buu leeyahy sidaa darteed waa ka gaabsaday nacam taa marka in loogaga daydo weeyaanoo tahabutka lagu dadaalo wax hubsashada oon markiiba wax walba lala boodin iyo wax aadan ogeyn inaadan ismoodsiinin ismoodsiintaadu inay yar tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni in asxaabtu markay meel iskugu yimaadaan yani dadkii salafka ah markay meel isugu yimaadaan masaa-isha diiniga inay isweydii jireen oo waa kan hadda aniga iyo aabbahay baa u galnay abubarza buu yidhi markaasaa waxaan weyey aabbahay baa wuxuu su-aalay kayfa kaana nabiyu sal alla ly slam yusalli maktuuba nebiga salaada maktuubadae waajibkaa sideebuu u tukan jiray yani marka acmaashooda yowmigaabay wax ka weydii jireen iyo diinkooda markay meel isugu yimaadaan majaalistoodana saasay u badnaan jirtay majaalistaana hadda qiila waqaalada iskaga badatay iyo markii meel la isugu yimaadaba ninkii hebel ahay muxuu sheegay iyo ninkii hebel ahay muxuu yiri iyo see ahay iyo xaalkiisu muxuu ku dambeeyey iyo waxaasoo dhan waxaa ka wanaagsan tan mushkiladu laakiin waxa ay tahay waxaa lagu leeyahay de selafku waa ka hadli jireen iyaga laftirkooda dadka jarxiga iyo tacdiilka iyo waxa lamidkaa iyo way ka hadli jireen de selafku waa ka hadli jireen tanna waa ka hadli jireen de waxaa weeyaan marka shay kasta qadarkiisa in la siiyo jarxiga iyo tacdiilkana a'imadiisaa ka hadli jirtay ee maaha nin hadda dacwada fahmay inuu ka hadli jiray jarxi iyo tacdiil nacam oo ninkii hadda caalimka ahaay ama ninka yacni sheekha ee wax akriyee dadka tarbiyeynayo iyo kii hadda dacwada soo galay ee soo bilaabo sifatu salaatinabi xataa aan akhrisanin hadday labadooda ka wada hadlaan jarxi iyo tacdiil de waa talaacub waxaasoo kale nacam selafkuna saa ma ahaan jirin nacam marka ilaah inta laga cabsado qofka waxa u danta ah inuu culummada weydiiyo ee markaa uu faa-iideysto sidaa marka uu ku gaaro jarxiga iyo tacdiilku weligiis waa jiraa la diidi maayo laakiin ciddii ahal u ah ka wada hadasho nacam ciddaan ahal u ahaynna waxa uu roon inay salaadahoodan iyo tawxiidkooda iyo nawaaqiduul islaam iyo waxyaabahaas inay bartaan baa aada iyo aada ugaga ugaga qiimo badan majaalistuna saasay ku wanaagsanaanaysaa nacam ayb ayb oo majaalistu marka waxaad ku kala garanaysaa dadku inay yacni dad murabbiin ay yihiinoo wax tarbiyeeyo iyo inay yihiin dad aan dadka tarbiyeyninoo uun ummadda waxun ku tarbiyeeyo waxaad ku kala aqoonsanaysaa nin kasta majliskiisa ninkii majliskiisa xalaali i xaaraam fiqhi tawxiid looga sheekeeyaa da nin wax tarbiyeynayo nacam ninka majliskiisa boqolkiiba boqol aadanba arkayninba marna iyadoo wax kale masaa-il diiniya looga sheekaysa aadan arkaynin ilaa uun hebel ka waran hebel aan waxba kaga jirin oo hadda aan dacwo xataa ku dhex jirin iyo layskaga layska wareysanayo un isaga faakeeyeysanayo wax wanaagsan maaha taas oo kale nacam dadka unbay cuqad iyo sii kala dheeraynaysaa un mooyaane nacam dadkii ahlu sunnada aha dhexdooda marka waxa majliskooda marka saasuu ahaan jiray wa kaana nebigu wuxuu aha yastaxibu inuu jeclaysanaya an yu-ahira inuu dib dhigo min alcishaai alatii tadcuunaha aada ku magacaabaysaan alcatama wa kaana yakrahu nawma buu nacayo hurdo qablaha iyada horteed maxaa yeele cishaha ka hor haddii la hurdo cishihii inuu kaa tagaaba laga yaabaa walxadiida ayuu nici jiray sheeko bacdaha cishaha gadaasheed la sheekeeyo laakiin waxaa laga soo reebay sheekooyinkaas dhowr waxyaabood wixii khayr ah wixii khayr ah yacni cilmi ah waa bannaan tahay yani selafku cilmiga waa kusoo jeedi jireen bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa kusoo jeeday yani cilmi ayb oo inta salaada dib u dhigay haddana salaaddii markii la tukaday kadib wax usii sheegay asxaabta ayb waxaa kaloo bannaan qofka martidiisa inuu u sheekeeyo xadiid baa isagana saa tilmaamaya oonan kasee oonan markaa sheekadaasoo kale inaanay dhib lahayn waxaa kaloo kamid a ninka xaaskiisa sheekada u sheekaynayo cishaa kadib waxyaabahaso dhan marka way bannaan tahay taas oo kale waxaa ka mid a masaalixda adduunka masalan dadkiiba waxay yihiin dadka ahluxalli walcaqdi waayo inay ka sheekaystaan marka masaalixda ummadda habeenkii way bannaan waa ma soo gelayso wa kaana yakrahu walxadiida bacdaha ma soo gelayso maxaa yeele nebiga iyo abuubakar iyo cumar habeenkii bay ka sheekaysan jireen masaalixda muslimiinta ayb marka sheekadan iska maalaa yacniga maxaa loo diidaya waxaa loo diidaya qofka inay salaada subax dhaafisaa laga yaabaa ko waxaa laga yaabaa inay salaadii inay dhaafiso maxay ahayd salaatuleylka inay dhaafisaa laga yaabaa dembina inuu ku galo intaba saddexdaas mafsadaba dhibaataba way leedahay hadda wax ka daran baaba yimid ba nacam qofkii waxaa laga yaabaa inuu musalsal iyo riwaayado iyo shaneemooyin iyo iyo yacni musalsalaad inuu kusoo jeedo yaa dhici karto iyo wax qaawan fiirsashadooda iyo waxaa kaloo kasii daran iyadana ciyaar inuu kusoo jeedo fiirsashadeeda waxaa laleeyahay cayaar baa meel hiblaayo ka dhacayso markaasa waxaa weya waqtigii baa kala duwan laba qaarad baa la kala joogaa bahalkan marka meel walba laga fiirsanaye ummadii lagu ibtileeyey dishkan yaa ummadda lagu dhibay markaasaad arkaysaa in marka muddo dheer qofka ou salaadii subaxba ay ka tegayso salaadii subax oo hal saac ka dhiman buu seexanayaa nacam hadhow salaaddii marka waa ka tagtay feer inuu fiirsado inuu banooni fiirsadaana waqtiga uga luma iyo kubad nacam waxyaabaha marka in ilaahay loogaga cabsado weyaan wa kaana nebigu wuxuu ahaa yanfatilu inuu ka baxayo ama qofku wuxuu aaba yanfatilu inuu ka gadoomayo min salaati alghadaati salaada subax xiina markii yacrifu rajulu qofka uu aqoonsada jaliisahu kala fadhiyo wa kaana yaqra-u bisitiin boqol lixdan buu aqrinaya ila lmia waxaa laga qaadanaya marka inuu mugdi ku geli jiray ilaa markuu mugdi ku galo qiraa'adiina sidaan tahay welina qofku xoogaa uu markaa un gargaran karo waxaad dareemaysaa inuu nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu mugdi ku geli jiray salaada subax ayb xadiidkii kale ee kahor daahir ahaan ka hor imaanayana iyo kan waan jamcinay horaan ugaga soo hadalnay waayo wa kaana yaqra-u bisitiin lixdankan culummadu waxay ku macneeyaan imaam alxaafid ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahy taqriiban ilaa iyo waxaa la dhihi karaa ilaa waxaa la dhihi karaa yacnii ilaa waxaa la dhihi karaa jallaadka qamiiskan anagu u naqaano ama mufasalka diwaalulmufasalka inuu akrin jiray suuratu moxamed iyo kale iyo suuratu alxujuraat iyo suuratu alfatxi iyo suuratu qaaf iyo suuratu daariyaat iyo suuratu duur iyo meelaha buu ku akrin jiray saasaa qaalib ahayd nacam ayb وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka hore qiraa'ada salaada subax in la dheereeyo ayaa laga qaadanaya qiraa'aduna marka waxay tahay salaada subax baa ugu dheer diwaalulmufasalkaa badan in la akriyo salaada marka duhur baa kusoo xigayso duhurka isaga waxaa lagu akrinayaa taqriiban waxawaaye yacni suuratu sajda oo kale casarkana duhurka nuskiis weeyaan maqribkana axyaanan wuxuu akrin jiray suuradaha gaagaaban ee qisaarulmufasalka allahu akbarta annaga aan u naqaan mararka qaarna waa suurada dhaadheer u akrin jiray mararka qaarna dhexdhexaad ayb salaada cishahana nebiga waa tii mucaad uu faray inuu ku akriyo washamsi waduxaahaa iyo iqra bismi rabbik iyo watiin iyo meelahaas inuu akriyo qiraa'adii salaaduhuna saas weeyaan wacan caliyin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu qaala waxa uu yihi yowma alkhandaq maalintii khandaq malaa allahu qubuurahum wabuyuutahum naara kama shagaluunaha can salaati alwusطaa xataa gaabat ishams wafii lafdi limuslim shagaluunaha can salaati alwusطaa salaati alcasr huma salaaha bayna almagribi wاlcishaa wlahu can cabdillahi bni mascuudi qaal xabasa almushrikuuna rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam can اlcasr xata xmarat الshamsu aw isfarat faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam shagaluuna can salaati اlwusطى salaati اlcasr mala'a allahu ajwaafahum wqubuurahum naara aw qaala xasha allahu ajwaafahum wqubuurahum naara wacan caliyin radia allahu canhu waxaa laga wariyey cali ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu qaala inuu yihi yowma alkhandaq maalintii khandaq gaaladiiba wuxuu yidhi mala allahu allah ka buuxiyo qubuurahum qubuurtooda iyo buyuutahum guryahooda naaran dab kamaa sidii shaqaluuna ay noogaga mashquuliyeen can salaati lwustaa salaada dhexe xataa qaabat ishamsu ilaa ay qoraxdii ka dhacdo ayb xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay inuu caddeeya salaat lwustaa salaada dhexe fadli dheeraada bay leedahay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa qumuu lilahi qaanitiin salaadaha ilaaliya tan dhexena ilaaliya tan dhexe marka maxaa lagu macneeyey dhowr qowl baa ku jirta waxaa ugu mashhuursan salaada casar ama salaada subax inay tahay xadiidkan inay salaada casar tahay ayuu daliil u yahay waxaana ku tusaayo dagaalkaana maalintii khandaqay ahayd maalintii khandaqna sanadkii shanaad buu dhacay khandaq say muslimiinta dagaalkaas ugu jireen ayay iloobeen markaasaa cumar baa uun soo xasuustay iyadoo qoraxdii sii dhici rabto markaasuu tukadeen asaga markaasaa lasoo xasuustay markaasuu nebigu gaalada habaarayaa nacam in gaaladii la habaari karay daliil u tahay marka waxaa kaloo iyadana xadiidkan uu ku cadaynayaa salaatulkhawf inaanay markaas jirin oo ilaa haddii jiri lahayd waa tukan lahay salaatulkhawf bay tukan lahayd ayb marka wuxuu leeyahay mala allahu qubuurahum qubuurtooda allah ka buuxiye wabuyuutahum guryahooda naaran dab kamaa shaqaluuna say noogaga mashquuliyeen can salaati lwustaa salaada subax mashquulinta ay naga mashquuliyeen darteed sidaa allah yeela buu yidhi salaaddii dhexe aan ujeedaa xataa kaabati shamsu ilaa ay qoraxdii ka dhacday marka salaatulwustaa inay salaada casar tahay bay daliil u tahay tan alimaam cabdlmumin ibnu cabdlmumin ibnu alimaam cabdulmu'min ibnu khalaf addimyaati ayaa kitaab ka qoray la yidhaahdo kashfu lghitaa can salaati lwustaa kitaab weynow ka qoray oo salaatulwustaa maxaa la yidhaahdaa oo uga hadlo ayuu qoray nacam kitaabkaasu alifay marka kitaabkaasna mas'aladan buu qorayaa marka imaamu shaafici isaga salaad subax inay taho ku tagay waxayna xujaysteen qolooyinka salaad subax inay tahay yidhi musxafkii caa-isha waxay tidhi yacni musxaf ha la qoro ina soo ogeysiiyo xaafidu cala asalawaati markaad gaarto markuu gaaray waxay tihi xaafidu cala asalawaati wasalaati alwustaa wasalaati alcasri waquumuu lilahi qaanitiin sidaa qor wasalaati alcasri marka qiraa'o shaad a weeyaan qiraa'ada shaadkaana ma la xujaysan karaa mase lama xujaysan karo fiihi kalaam usuulkaana lagu daraaseeyaa iyagu marka wejhu istidlaalkooda waxaa weeyaan mar haddii la yidhi xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wasalaati alcasri la yidhi oo laysku cadfay salaatulwustaa iyo salaatulcasri laba shay oo isku mida ma laysku cadfay dheheen waxa laysku cadfaa inay kala duwan yihiin marka salaat lcasri salaat lwusta ma aha cadafkaana daliil u ah bay dheheen alcadfu yufiidu lmugaayara ayuu keenaa laakiin laba isku mida waa laysku cadfaa cadfu tafsiirana la yidhaha iyada laftirkeeda xadiidkana marka nas wuxuu ku yahay salaad casar inay tahay salaada dhexe naam kanaana marka sidaa ku xoog badan ayb cabdilmumin ibnu khalaf asa wax kalo salaatulcasri ma aanu dooranina wax kalo doortay laakiin riwaayaadkana waa jamciyey aqwaashana runtii aada iyo aad buu u keenay ayb wa fii lafdi limuslimin lafdi muslim usugnaaday riwaaya muslim usugnaatay shaqaluunaa way naga mashquuliyeen can isalaati alwustaa bay naga mashquuliyeen salaadii dhexe salaati alcasri bay naga mashquuliyeen alwustaa waxaa la dhihi karaa salaadii aadka u fadliga badnayd ee wanaagsanayd shayga wanaagsan wasad waa lagu tilmaamaa uma sallaahaa waa tukaday nabiga sal ll ly slam salaadii casaree ka tagtay bayna almaqribi waalcishaa maqribkii cishaha inta udhexaysuu tukaday halkaas marka bayna almaqribi waalcishaa baxdi baa ku jira laba ixtimaal baa dhici karto bayna almaqribi ay bayna waqti lmaqribi waalcishaai buu nabiga tukaday salaada yani waqtiga maqribka iyo waqtiga cishaha inta udhexayso salaadaa casir tukaday inay tahay bayna almaqribi yacni loo soo qadara mudaaf bayna waqti lmaqribi la dhaho amase in loo soo qadara bayna salaati almaqribi wa salaati alcishaai salaada maqrib markuu tukaday iyo salaada cishaha inta udhexaysau tukaday maqribkii salaadii maqrib iyo salaada cishaha inta udhexayso ayuu tukaday labadaas ixtimaal baa marka xadiidka u tusayaa labada ixtimaal laakiin ixtimaalka saxiixa ee raajixa waa kiya marka kan hore raajixa oo kan hore ee dhahaya marka bayna bayna waqti almaqribi waalcishaai buu nabiga tukaday maqribka cishaha labadooda waqti inta udhexaysau tukaday taabaa xoog badan haddii saa la yiraha marka waxaa kasoo baxaysa mas'alo ah salaad hadday kaa tagto midda mid kalena waqtigeeda la joogo se u kala hormarinaysaa ma midda hadda la joogaa inta tukato yaad middii kaa tagtayna gadaal ka keenaysaa yaad kala hormarinaysaa imaamu maalik iyo abu xaniife iyo iyagu waxay leeyihiin maya waxaa waajiba tartiib oo inaad tii kaa tagtay ka bilowdo markaas midda hadda taagan aada tukato ixtimaalka horena iyagu rajaxaa marka haddii la yidhaha bayna waqti lmaqribi waalcishaai yacni wuxuu tukaday waqtiga maqribka iyo cishaha inta udhexeeya oo bimacnaa waxaa weeyaan markii qoraxda dhacday ayuu salaada casir tukaday markaa kadib uu maqribkii tukaday kadibna markaa marka kadib uu maqribkii tukaday soo ma garanin tartiibtu marka waa waajib ayaga agtooda imaamu shaafici isaga wuxuu leey tartiibtu waa sunno waajib ma ahan sidaa darteed marka isaga ixtimaalka labaada ayaa ayaa macquul u noqon karo salaada maqrib iyo salaada cisho inta udhexayso casirkii tukaday oo markaa waxay noqonaya midda xaadirada ayuu tukaday maqribkii markuu tukaday kadib oo casirkii qalla ahaan ula yimid laakiin ixtimaalka hore raajixa xadiidka imaan doona dartiis xadiidka imaan doona wuxuu dhihi doonaa salaadii casar buu tukaday uma salaadii maqrib buu tukaday kaasaa kala saaray marka soo maaha kaasaa kala saaray walidaalika marka waxaad leedahay bayna waqti lmaqribi buu tukaday maqribka waqtigiisa iyo walcishaa iyo waqtiga cishaa inta udhexeeyo tartiibtana marka in la ilaaliyo waay marka nacam salaada kaa tagtay waad la imaanaysaa markaasaad midda kale hadda taagan dabadeed marka ayaad markaas ayaad la imaanaysaa ayb uma sallaahaa casirkiibuu tukaday bayna almaqribi ay bayna waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa walcishaai cishaha waqtigiisa inta udhexaysuu tukaday bayna salaati lmaqribi ma aha xadiidka danbaa marka sidaa tilmaamaya nacam ayb oo xadiid muslim uu soo saaro lix boqol soddon iyo kow raqamkiisa uu yahay bada-a bilcasri casirka uu ku bilowday wa sallaa bacdaha almaqriba markaa daba casirkaa markuu tukaday kadib ayuu maqribkii la yimid ee uu maqribkii tukaday walahu can cabdillahi bni mascuudin muslim waxaa usugnaatay can cabdillahi bni mascuudin qaal xabasa almushrikuuna gaaladii waxay xabiseen rasuulallahi sal ly slam nabigay xabiseenay akhireenay dib u dhigeen can ilcasri casarkiibay dib kaga dhigeen xata axmarat ishamsu ilaa ay qoraxda ka guduudatay aw isfarad ama ay jaallo ka noqotay faqaala rasuulu llahi sal ly slam shaqaluunaa can salaati lwustaa bay naga mashquuliyeen salaati alcasri mala allahu allah ka buuxiyey ajwaafahum uurkooda calooshooda wa qubuurahum iyo qubuurtoodaba naaran dab ow qaala xasha allaahu allah ku cubo ajwaafahum uurkooda wa qubuurahum iyo qubuurtoodaba naaran dab allah ku cubo wabillahi towfiiq wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam